Dowladda Uganda ayaa ka hortimida in ciidamo Masar ka socda ay ka mid noqdaan duulaanka ay shisheeyuhu ku soo qaadayaan Soomaaliya. Qorshaha ay dowladda Masar uga mid noqonayso duulaanka ciidamada shisheeye ee beddelaya kan ATMIS ayaa wajahaya mucaarado xooggan oo kaga imaanaysa dhinacyo saameyn ku leh duulaanka ciidamada shisheeye ee Afrika ka socda kana wadana dalka Soomaaliya. Dowladda Uganda oo ka mid ah dowladaha hormuudka ka ah duulaanka Soomaaliya lagu soo qaaday ayaa muujisay inay ka soo horjeedo in Masar ay ka mid noqoto howlgalka ciidamada shisheeyaha ee Soomaaliya marka sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka laga bedelo magaca ay haatan ku howlgalaan ee ATMIS loona bixiyo magaca AUCCWAM wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka Uganda ninka lagu magacaabo Henry Oirom Okel ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in dowladda Masar ay ciidamo u soo dirto Soomaaliya kuwaas oo ka mid noqonaya duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya isagoo la hadlayay wariyaal ku sugan dalka Uganda ayuu wasiiru dowluhu wuxuu si cara leh isku weydiiyey halka Masar ay jirtay tobanka sano ee uu socday duulaankooda Soomaaliya wuxuuna yidhi maxay Masar xilligan u doonaysaa inay ku soo biirto howlgalka ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Uganda Henry Oiram Okel warkan ka soo baxay dowladda Uganda ayaa ku soo aadaya iyadoo dhammaadka sanadkan lagu wado in duulaanka ciidamada shisheeyaha ee Soomaaliya loo bixiyo magac cusub iyadoo la yareynayo shaqadooda laguna soo koobayo oo keliya inay ilaaliyaan amniga goobaha muhiimka u ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku soo duulay Masar ayaa heshiis iskaashi dhanka difaaca la gashay dowladda federaalka waxaana dhanka kale ay midowda Afrika ku wargelisay inay diyaar u tahay in kumanaan askari ay kaga qayb qaadato duulaanka Soomaaliya arrintaas oo ay si xooggan uga hortimid dowladda Itoobiya waxaana Uganda ay noqonaysaa dal kale oo labaad oo is-hortaaga damaca masaarida ee ah ka mid noqoshada tooska ah ee duulaanka Soomaaliya